عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا العشركii inoogu dambeeyey xadiidkii ugu horeeyey casharkii inoogu dambeeyey oo baabkan ka bilownay baabu sadaqati cala yataama waa wax yaroo aniga iga dhacunban iyo idinku baraarujinaya kolley dadkan dee ama waxa qoranayay hadday qorteen ama dee wixiibaa xafidsanba imika wuxuu ka bilaabmaya xadii baabku xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu can yaxya mucaad ibnu fadaale markan joogay ayaa waxaan kaba cabiraynaa inuu riir basro oo saduuqa yahay oo atbaacu taabiciintii ugu dambeeyey kutubta lixdaana ku wada sugan barhkoodna ay towhiiqiyeen ee laakiin cibaara dhacday inaan idhi markaa hishaamkan ayaaba u awowo ama xafiidkiisa weye kolley taasna maaho tarjamadaas oo dhanba mucaad ibnu hishaam baa hishaam isaguna kitaabku ku sugan yahayna hishaam laba yidhaahaa isagaa tarjamada aan sheegaya lahaa amaa mucaad ibnu fadaalaha xadiidkeena uguma sugan hishaamkan uu ka warinayo sheekh ahaan mooyaane nasab ahaan kuma kulmayaan waana nin hiqo ahoo bukhaari mashaa'ikhdiisii raggii ugu waaweynaa kaba mid ah oo kitaabkan bukhaari uun kuba sugan kaas weeye mucaad ibnu fadaalahan ama mucaad ibnu antaa lahaay oo dee mucaad ibnu hishaamna waa jira aan kaba dhigay fadaala ibnu hishaam inuu yahay arrinku taas ma ahayne bal taas waa baraarujin insha allah baabulisticfaafi can ilmasalati dhowrsashadii laga dhowrsanayay ee la yska dhowrayay baryada dadka la baryo wax la weydiisto bal taas ayuu baabkeedii yahay oo macnaa waxa weeye waa dee amaritaankii lays amrayay laysku boorinayay laysku adkaynayay in mas'alada dadka oo dee wax bal maalan aan masaalix adduunya ama diineed aanay kuba tacalluqin dadkii laba weydiisto bal taas buu baabkeedii yahay xadaanaa cabdullaahi bni yuusufa qaala akhbaranaa maliku can ibni shahaabin can cadaa bni yaziid allayhiyi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh ina annaasa min alansaari bal xadiidku xadiid ahaan mooyaane laakiin sanad ahaan waa rag marar kala duwan aynu sanadkoo dhammi soo aragnay weeye dhammaantood waana dee waxa weeyaan rijaashii kitaabkan saxiixa iyo kutubta kale saxiixaba raggoodii weeye wuxuu ihi abu saciid alkhudri ina naasan dad min alansaari oo ansaar kaba mid ah ayaa sa'aluu weydiisay rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay waa adduunyo waa maal waxay weydiisanayaan rasuulka ilaahay bay wax weydiiseen waxba magacyadooda halkan dadkaasi ansaar bay ahaayeenay nooguma sugna riwaayaadkana a'immadii tatabucday cid urursanoy soo heleen may jirin laakiin axaadiid gaargaara haddaan eegno abu saciid ba abu daa-uud iyo bay kuba sugan tahay iyadoo weliba hooyadii malaataa ay fartay baahi haysay daraaddeed rasuulka ilaahay inuu u tegay isagoo wax weydiisanaya laakiin intaanay su-aashuba kaba dhicin ayuu rasuulka ilaahay xadiiduu leeyahay oo uu leeyahay ninka haysta waa uuqiya waa qadru arbaciina dirhaman bay hayd haysta ee waxweydiistaa ilxaaf iyo su-aal buu laba yimi markaasuu iska laabmay oo uu yidhi hashayda yaa quuto laba yidhaaha ka khayr badan intaa rasuulka ilaahay sheegayo bal laakiin dad ansaara ayaa rasuulka ilaahay maal bay weydiisteen fa acdaahum uu siiyey uma sa'aluuhu haddana way weydiiseen fa acdaahum markii labaadna uu siiyey uma sa'aluuhu haddana way weydiisteenoo fa acdaahum waa markii saddexaad uu siiyey xataa nafida ilaa uu dhammaaday maa cindahu agtiisa wixii ku sugnaa oo wixii uu rasuulka ilaahay ayee maalka ahaa ee iyaguna ay weydiisanayeen baaba uu dhammeeyuu ku dhammeeyey rasuulka ilaahay siintaa iyo dee bixintaa uu bixinayay fa qaala wuxuu yidhi waa su-aashoodii markii uu dee waxay doonayeen siiyey dabadeed maa yakuunu waxa ahaanaya ciddii aniga agtayda ku sugnaanaya min khayrin adduunyo iyo maal ah khayrku halkan waa maalkii in waxa weeye waata qur-aanka hadee iyadoo khayr suuratulcaadiyaad bay nooguba sugan maalka dee laguba magacaabay haddaba waxa aniga agtayda kuba sugnaanaya khayra falan addakhirahu canku ma kaydsanayo xaggiina kama kaydsanayo idinkama mancinayo waan idin qaybinayaa idinku faraqayaayo waxaan dhiganayo oon idinka idinka kaydsanayo oon idinka mancinaya taasi ma jirto waman yastacfif ruuxa isdhowra su-aashiiya baryadii iska dhowra yucifahu llahu ilaah baa dhowra macnaa ilaah baa ku arsaaqa na ruuxii haddii isagoo xataa baahida ay jirto iska dhowro su-aal ibnu aadam iyo dad inuu wax weydiisto ilaah baa subxaanahu watacaala ku arsaaqa cifuu ku arsaaqaya ilaah baa khuluq iyo dabeeco ugaba dhigaya dhowrsoonidaas iyo bal maalan taas cifuu kuba arsaaqi waman yastaqni ruuxa isqani yeela isagoo baahan buu muujistay ee waxa weeyaan kaaftoon macnaha waa su-aashii dadkuu ka tegay dharkiisi waa uu dhar cad yahay oo su-aashii dadka waxba ma weydiisanayo dee waxaabuu markaa muujistay inuu ka kaaftoon yahay waxaa iyaga agtooda ku sugan taasuu iska dhigay inuu isagoo baahan buu haddana isqani yeelay yuqnihi llaahu ilaahay baa qani yeelaya oo dee meel aanu kaba filanaynay ilaahay uu kaba arsaaqaya wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala siinaya dee qaninimada dhabta ah oo ah alqina alqalb qanaca ilaahay ku arsaaqaya qannimadaasoo dee waa kaa rasuulka ilaahay wa laysa markaa qina can kahrati alcarad qaninimada dhabtii maaha carad badan ee qaninimada dhabtii waa qina nafs wuxuu ka dhigayaa mid isagu kaa qaanicah wixii ilaahay siiyee ku qancaya qalbigiisuna damac iyo ishraaf iyo bal maalan xaggan iyo xaggan ujeedsiiyo hebel iyo hebel eegitaankiiba aanu lahayn taasaa ilaahay kaba ilaalinayaayo taasuu ku arsaaqaya waman yastaqni yuqnihi llahu waman yatasabar ruuxa isa sabir siiya kolley tafacala ama maadadan tasabar waxay keenaysaa takalluf iyadoo meeshii dhici karto wixii keenaya sabir la-aani ay agtiisa jirto ayaa wuxuu isku kalifay inuu sabro ka sabro su-aasha dadka iyo baahidoodiyo taas yusabirhu llahu ilaahay baa sabir siiyo bacnaa tii arrinkaa markii hore isaga uu isku kalifayey waa waxdee kulfo iyo takalluf loolaba yimaado maadadan wixii laga bineeya tafacala taas baa ilaahay ka dhigayaa mid isagii sajiye iyo dabiico u ah iyadoon kulfadii jirin mashaqadii iyo bal isku xambaarkii isagu isku xambaarayay tan aanay jirin ilaah baa subxaana wa tacaala sabir siinaya wamaa ucdiya lama siiyo oo lama siin axadun axad cadaa-an cadiyo khayran ka khayr badan waa usackana waasacsan min asabr oo cadiyo ka khayr badan ka waasacsan sabirka ilaahay subxaana wa tacaala dee muu siin oo bacnaa waxyaalaha laysa siiyo ruuxii oo saabira dee sabirkuna sabirkii masaladu qeyb unbuu kaba noqonayaa sabirkii daacada laguma sabrayeyna waa iyaduna qeyb sabirkii kaba mida aalaamta iyo dhibaatooyinka adduunye iyo masaa'ibta kolley ruuxa dee ruux kastaba kuba imanaysa taasna adkaysigii loo adkaysanayee lagu sabrayey dee kaas baana inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaabe iyaduna waa qeyb sabirkii kaba mide macnaa sabir waa cadiyo ruuxii ilaahay kuba arsaaqay sabirkuna dee macnaha shaamilkuu leeyahay haddaba ruux cado iyo wax la siiyey oo ka waasacsan kana mudan ka khayr badanna bal maalan taas ma jiro ayaa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal axaadiisu way noo socon doontaa kolley axaadiisuna inta badan macnahan uu ka wada dhexeeya marun baan fawaa'ideeda yar wada eegi doonaayo waan laqbaynayna xdثna cbdاللh بن يوسف qال أخبرna مالك عن أbي الزiناaد عن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه أن الناas رsuul الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل markii hore xadيiث أbو سacيid الkخdري buu ahaa laakiin inta hore waa sheekha bukhaariyo sheekhiisa ee waxay ahaydba cabdullaahi bnu yuusuf iyo malik baa kala warinayo xaggaa sanadkii hore waa kala mid walow xadiid labaad yahay malik laakiin halkuu markii hore ibnu shaab kaba warinayey abuzinaad buu ka warinaya abuzinaadna acarajna waana asaaniiddii iyo axaadiidta may asaaniidda aada iyo aada kitaabka uguba badan bal dee asaaniiddii lagu sifeeyey asax alasaaniid ayuu sanadku kaba mid yahay abuzinaad can ilacraj can abi hureyrata asaaniidda abu hureyre kuwooda ugu heer sarreeya wuxuu yidhi abu hureyra ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalama qaala rasuulkii ilaahay baa yidhi waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay la an yaahuda waa shay dee warka xaqa ah ee laakiin waa adkayn dadka nufuustooda uu kuba adkaynaya rasuulkii ilaahay ayuu weliba dee warkiisii waa asaadiq almasduuqe warkaa xaq runta ah ee xaqa ah dee yaqiinta ayuu haddana sii adkeeyey oo dhaar buu kuba adkeeyey oo wuxuu ihi ilaah baan kuba dhaartaye la an yaahuda inuu qaato axadukum axadkiin xablahu xadhigiis oo fa yaxtadiba xadhiguu qaatay bannaankuu u baxay buur ha fuulo ama bannaanba ha kaba heleo fa yaxtadiba uu xaabaysto xaabo soo gurto oo calaa dahri gaadiid uu ku soo rartana maba haysto ee dhabarkiisa uu ku soo qaato ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yaatiya inuu u yimaado rajula nin uu u yimaado fa yasalahu uu waxweydiisto acdahu siiya aw manacahu labada xaalaba waa isla midun su-aasha dembigeedu waa kuba sugan yahay isagoo axadka idinka idinka midi intuu xadhigiisa qaato uu bal maalan dabadaha uu baxo xaabo uu soo gurtu weliba dhabarkiisa ku keeno xaabadaasna dee saa xadiidka dambe inooguba soo socotee zubayr ibnulcawaam uu iibiyo waxa uu ka helayna uu kaga maarmo su-aashii dadka uu kagaba maarmo taas baa uga mudan uga khayr badan kolley lafdiga khayr iyo waan kuba soo noqon doonaa halkan markii hore de waa taa aan maa yakuunu cindii min khayrin maal kuba fasirnay lafdi ka dambeeyey cadaan axadun cadaan khayran oo waa kan kale iskuba mid yihiin oo waa tii afcalu tafdiilka ahayd asalkeedu akhyar ay ahayd ee laakiin dee taas waxa weeyaan sida badan ee ay tahay hamsadeedii iyad iyo shar in laga maarmayo oo labadan lafti uun laguba maarmay asalku akhyar iyo ashar buu ahaa marka afcalu tafdiil aan eegno haddaba taas baa dee uga fiican isagoo cid wax weydiista ama wixii uu weydiisanayay ha la siiyo ama yaan laba siin bal xadiidka saddexaad ay isku midka yihiin xaafid ibnu xajarna sharaxa wuxuu ka dhigay baabku inuu saddex xadiid ay kuba sugan yahay uu bukhaari saddex xadiid kuba sheegay markuu tarjamada qabanayay ay fii shayin min hayri masaalix dunya addiiniyati can ilmasala ayuu ku qaydaya waqad dakara albaaba halaaata axaadiida kolley afar xadiidna weeye baabka waxaa ku sugan saddex maaha xadiidkan abu hureyre iyo kan zubayr baa isla mid ah waa mawduuc macno keliya alfaada ha isla dheeraadeen oo kuwan buu dee kol hadday isku mid yihiin ayuu mid keliya kaba soo qaaday labadoodan buusan u wada tiriyey ee dee afar xadiid baa inooguma sugan bal xadiidka saddexaad ka in marka ayaa kan abu hureyre inoola midna waa kanoo wuxuu uhi imaamku xadaثna musa qaala xadaثna whaybu qaala xadaثna hishaam can abihi can zubayr bn اlcawaami رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أسانيدا cid cusub inooguma jirto horta baabkan oo dhan waana asaaniid bal soo noqnoqoto maha kuwa dee yar oo marmar inoo yimaada ee waa rijaashii had iyo goor kitaabka ku soo noqnoqonayay muusena waa muuse bnu ismaaciil tabudaki weeye wahaybna saynu mararka horeba soo maray waa wahayb ibnu khaalid oo wahayb ibnu lwardi kitaabka kuma jiro hishaamkuna waa hishaam ibnu curwa aabihii curwat ibnu zubayr buu ka warinaya curwana aabihii zubayr oo waa saddexdani waa isdhaleen wuxuu uhi zubayr ibnu alcawaam radia allahu canhu rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh la an yaahuda inuu qaato axadukum axadkiin xablahu xadhigiisa uu qaato xadhig waa wixii uu kusoo xidhxidhaya xaabada oo fa yaatiya uu la yimaado bixusmati alxadabi xidhin ama xidhmo xaabo ah uu laba yimaado calaa dahrihi dhabarkiisa korkii wax kale uu saysto nool kama bixin karo dameer uu kusoo rartana ama wax kalena ma haystee dhabarkiisa uu kuba soo qaato fa yabiicahaa xadiidkii horeba siyaaqu waa ina tusayey lafdigani waa inta xadiidkan subeyrkii abu hureyre la dheeryahay waxaabadaa wuxuu soo guranayaa inuu iibiyo halkaa bal isagii quudkiisii uu kaba helo waatan lafdigan kaa horena siyaaqu waa ina tusayay yaanay kuba sugnaaninbe fa yabiicaha uu iibiyo xusmada oo fa yakufa allaahu ilaahay kaafiyo oo bihaa waa waxa uu kuba iibiye amankeedaas weja wejigiisa su-aal dad iyo dad inuu hortaga uu kaga kaafiyo ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yasala naasa dadka inuu waxweydiisto acdahu siiyaa oo manacuhu diida macnaa hadday siiyaan iyo hadday u diidaanba kollayba su-aal dad waxa uga mudan isagoo camalkaa aada u liita dhibta badan leh la yimaado oo halkaa quudkiisii kala soo baxa oo kuba kasbada bal xadiidka horta iyadata inooguba sugan waa adkayn aada iyo aad waana tii baabku uba baasna ama axaadiida saddexdeen israacinay ka afraadna waa la miduune in laysku boorinayo cala tacafufi can ilmas'ala xataa haba dhacdo ruuxu shaqo aada iyo aada u liidata uba dhib badan in inuu laba yimaado oo isagiina dhib badan ku haysa wuxuu ka helayaa uu yaryahay mashaqo badan leh taas waxaa kaaquudkiisii hakaba hele taasi inay dee waxa weeye inay xaaladaas boorinteedii iyo dee taasi inay su-aal kaba mudan tahay waayo in dee waxay taasna inoo tilmaamaysaa qubxu lmasala fii nadari sharc su-aasha dadka iyo baryadu xumida ay xun tahay marka la eego xagga sharcigu si u arkayo oo waxaa ku sugan horta dee ruuxii saa'ilka ahaa su-aashan dullinimay leedahay haddii wixii uu waayana taasna radintaasna dullinima iyo leedahay kii isagu wax la weydiisanayay su-aashan iyo hadduu ruux kasoo saa-ilo wixii weydiisanayay uu siiyo dee isagiina waxaaba dhici karta halkaa cidhiidhi iyo inuu gaba yimaado bal markaa waxaa qubxulmasala fii nadar sharci baa inooguba sugan arrinta lafdigan khayr waa taan leena waa afcalu tafdiil waxaaba haddaa dee lagu laqbeeyo ay noqonaysaa taas baa taa ka khayr badanoo waxaa laga dhidhansan karaaba su-aasha nafteedu inuu khayr ku jiro laakiin laga khayr badan yahay laga khayr badan yahay oo tani ay kaba khayr badan tahay laakiin markaa waxaan leenahay afcalu tafdiilku baabkiisii kuma sugna maaha baabkiisii keenayay laba shay oo waxay markaa dee ka wada dhexeeyo wax wadaagsado midkood kale uu waxla dheer yahay waayo dee macnuhu waa maxay kol hadduu ruuxu awood u leeyahay xataa shaqadaa liidataba haba noqotee kasbi uu awood u leeyahay wax khayroo ugu sugani su-aal ma jirto kol hadduu awood u leeyahay shaqadaa liidataba haba noqoto bal cinda shaaficiya qowlkooda sixada badani waxa weeye ruuxu hadduu inuu kasbi karayo uu quudkiisa kuba helo kasabkaa dee liitaba haba noqdee inay su-aashu xaaraam tahay oo iyaga agtooda inay su-aashu ay xaaraam tahay taas baaba iyaga qowlka asaxa ah bal markaa in khayrnimo imika halkani waa dee imika waa baabkeedii kumaba sugna dhici karta ruuxan dee isagu saa'ilka ictiqaadkiisa inaysanna ay dariiqa wax lagu helo ay too iyaduna mudan tahay ama roon tahayba isagu taa ictiqaadkiisiibaa kolkol dee ha laba idhaha khayrnimada halkaase bal xadiidka horta taas iyada way nooguba sugan tahay arrinka kale rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee xadiidkiisa hore kii saa'ilka ahaa bal sharaxa waxa ku sugan laba goor dee saddex goor iyaguu siiyey markii afraadna de waa kan u cudurdaarto wuxuu hayeeba may jirin taas dee ay uuna raaciyey dee boorintaa uu ku boorinayo tacafufkan iyo isdhowritaankan bal markaa ruuxii hadday xaaja jirto iyo baahi ay jirto in sabirkan iyo istiqnahan iyo isticfaafkan iyo ta asalkaa haba noqdeene laakiin xaaja ay jirto umuurahan kalena aanu karahaynba dee su-aasha iyadna markaas waabay banaanaanaysaayo waa kan rasuulka ilaahayba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkii wax weydiisay uu siiyeyba bal matalan taas waxaana inoogu sugan rasuulka ilaahay waa kaa yidhi waxalla waxaan idinka dhiganayaa idinka haysanayaa ma jirtee rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee sakhaawadii iyo juudkii dee dad oo dhanba ka ugu deeq badan baabu ahaayee uu kuba sifaysnaa iyo dee amarkii ilaahay suuba fulinayay xaggan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh markii ugu dambeysay inuu iyagii uba sheegay tan waxaabay bacd alculamaa yidhahdeen dee ruuxii haddii saa'ilkii yimaado oo kale haddii laguma bilaabo su-aasha xumideeda iyo isticfaafka mudnaantiisa iyo taasoo kale waxaaba dhici karta inuu qaato arrintanba wuxuu u leeyahay waa si wuxuugu diiday inay mancin ay tahay laakiin markaa dee wixii bal uu doonaya laba siiyo haddii bal maalan khaasatan dee uu kuna habboon yahay markaa dabadeedna loo caddeeyo uun waxaan xumidiisa iyo qubxiga uu leeyahay taas looguma caddeeyo bal xadiid baana inoo hadhay bal waxa weeye ruuxii haddii saailkan wax loo haynaya ictidaarkaa loo cudurdaaranayna waa kan rasuulka ilahi markii dambe u cudurdaartay ee dee xadiidka way nooguba sugantahay markaa ruuxii saailkaa in looba cudurdaarto dee kol haddii wax loo hayaaba aanay jirin ama la siin karaya xadaثna cabdanu qaal akhbarana cabdullahi qaal akhbarana yunusu can الzuhriyi can curwata bni الzubayri wasaciid bni اlmusayibi ana xakima bna xizaamin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kollay sanadka isagana waan soo wada maray iminkana saxaabigan xakiim ibnu xisaam laba taabici baa ka wada warinayo labadaba fuqahadii madiina ee toddobada ahayd kaba mida waa curwat bnu zubayr iyo saciid ibnu musayib ee cabdaan horenaynuu soo maray magaciisa cabdulaahiguna waa ina mubaarako ladii cabdaan kaba warinayo san hore usoo ogaanay wuxuu yihi xakiim ibnu xisaam qaala sa-altu waxaan weydiistay rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baan wax weydiistay fa acdaanii wuu isiiyey uma sa'altuhu haddana waan weydiistay fa acdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu haddana waan weydiisto fa acdaanii oo qoladii ansaareed sidii oo kale weeye halkaa hore waxaynu xakiim uguma fasiri weynay inuu kuwa kaba mid yahay kuwaasi ansaar bay isagu waa muhaajiriintiibuu kaba mid yahay ama dee waa reer maka waa muslimatulfatxi eh waxa weeyaanu dee waa isagu waa reer maka waa qorayshoo markaa kuwa hore kuma fasirayna waa xaalo kale oo saxaabigani u rasuulkii ilaahay dee intuu wax weydiistay mar mar labaad mar saddexaad uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi intaba wuu siiyey yaa xakiimu xakiimow in hada almaala xoolahani khadiratun ku cagaaran weeye oo xulwatun macaan lafdiga maal dee waa mudakarba khadiratun khabarkii dhacaysayna waa tan la ta'niisiyey ee dee kolley maalkiibaa wuxuu leeyahay halkan shaarixaba iguma sugan anata alkhabara liana almuraada addunya waxaa khabarka loo ta'niisiyey ujeedadaa adduunyadii adduunyadaa kolleyba xaaladeeda iyo tashbiiheedu taa yahay oo khadiratun maalkani waa cagaaran yahay ama adduunyadiiba xulwatun waanu macaan yahay macnuhuna waxa weeyaanuun waxaa adduunyadii rasuulka ilaahay ama maalkii u kuba shabahaya xagga inay naftu ay ku dadaalayso nafti ay jeceshay doonayso loo iilanayo faakihada faakiho in midabkeedu uu cagaaran yahay ama akhdar ay tahay dhadhankeeduna uu macaan yahay oo markaa kaa akhdarkii haddii loo eego midabadii kale isaga dee ama waxa weeyaan ama kii bal dee akhdarnimadna qoyaan buu tilmaamaya kii engegnaa nafti kanay u yeelanaysaayoo kan isagoo wax ka kale lagaba jecel yahay xagga macaankuna dee marka la eego wixii xaamidka ahaa loo nisbeeyo kan baa la raqbeeya haddaba adduunyadiibaa waxay la mid tahay sida faakihada laba wasfi oo mid kastaaba keenayo naftii soo jiidanayo oo naftii uu noqonayo mid haddee raqbo gelinaya waxaa kulansadayba weeyaan oo bal matalan taasayadina waa xagga marka la eego xirsiga dadku ay kuma dadaalayaan jacaylka ay jecel yihiin ay uba iilanayaan bal taas bay laba mid tahay faman akhadahu maalka ruuxii qaata bisakhaawati nafsin naf deeqsinimadeed ku qaata burika lahu fiihi waa loo barakaynayaa oo nafta macnaha kollay deeqsinimada halkan dee abwaab kalena waa inoo dambaysaa oo baabka uu inoo raacin doono kollay su-aashii halkan dembi baa inoogu sugan oo baryo oo dhan in lagaba dheeraado bal haddii ruuxii baryo la-aan waxay uguba yimaadaan maxaa miyuu aqbalaya mise waa iska diidaya taas baabka kan dambeeya inooguba imane sakaawadii nafsigu halkan waa iyadoon damac jirin uu marka hore xataa afka yaanu kaba sheeganinba uu damcayo waxaanoo waxaan dee uu jecelaa uu doonayo qalbi ahaan dee ama dee waxa weeyaan dameeceed iyo dee waxa weeyaan su-aal la-aan oo ilxaax ama su-aal laba yimo wixii dee adigu su-aal la-aan uba yimaada welibana aan damacii iyo doonitaanki iyo raqbadii dee dadka hays tususo wejigiisii ha tuso afka yaanu kaba hadlinbe damacaas iyo taasna aanu jirin waa waxa caynkaasa ruuxii uba yimaado waa su-aal la-aan iyo damac la-aan ruuxa wixii laguba siiyo ilaah bay u barakaynaya dee xataa haddii marka aanu baahnayna wixii jaanibka uguba yimi baabka dambe inooguba iman doontaa ruuxii inuu qaadanayo dee ay tahay haddaan wax maanic kaloo sharcii jirin dee ay tahayba laba faraya inuu iska qaato waman akhadahu ruuxa qaata maalkii markaa bisakhaawati nafsin tan waxaan kuba fasiray waa bisakhaawati nafsi alaakhidi weeye waa kii qaadanayey naftiisa deeqsinimadeeda waxaanu dee damc ahayn markii hore su-aal iyo ilxaaxeed iyo waxyaalaha caynkaasna xaggiisii aanay kaba dhicin ruuxii saamaal kuba qaata waa wax la siiyey oo su-aal la-aan iyo ishraafa damac la-aan lagu siiyey ruuxa qaatay ilaahba taa u barakaynaya waman akhadahu laakiin ruuxa qaada maalkii biishraafi nafsin waa naf damceed korashadeed iyo tadaluceed iyo damaceed ay damcayso waa kaasoo afkii xataa haddaanu kaba odhan kolley waa sida imaam axmed iyo raximah llahu tacaala ama radia allahu canhu uu ishraafkan uu kuba fasirayo oo hoba isagoo yidhaaha dee waa qalbiga ayuu ishraafku yahay yabcahu ilaya fulan kada aduu naftiisiiba ugu sheekaynaya waxaan inuu helo ama uu dabcayaa jecel yahay doonayaa afkii iyaanu kaba sheeganinbe bal adigu ruuxa caynkaasee taa kuba qaata ishraaf nafs dee su-aashina waaba ka sii adag tahayba lam yubaarak lahu fiihi looma barakaynayo oo kaladii waxaanu noqonayaa oo uu noqonayaa isagu kaladii shaqsigii oo kale yaakulu wax cunayay walaa yashbacu ruux ama dee cilla ay jirto wax kastuu cunaa aanay waxba u tarayno inkastuu cuno uu ka gaajaysan yahay un kaasoo kale indhergahaynba ayuu la mid noqonayaa kaladii yaakulu walaa yashbac alyaddu gacanta alculyaa sare ayaa khayrun ka khoor badan min alyaddi sufla intan dee baab gaara ayaynu kuba soo maray intanaan sake kuba jirnay kolley waxyaalihii macnaheediina horeen usoo ogaanay axaadiistii inoo sii caddaynaysana oo ah ruuxan mucdigaa gacantiisae wax bixinaya waa dee gacantiisu tasare kan saa'ilka ana ama waxa weeyaana gacantiisu tahoosey noqonaysaaye bal gacantaa sarea ka khayr badan gacantan hoose wax qaadanaysa ama su-aasha laba imanaysae baryootamaysa rasuulka ilaahi baa saa yidhi bal waxaa isaga raadkii ay kuba reebtay arinkaa waa rasuulka ilaahay xadiidkiisaasi ayuu halkan sheegaya markii dambe dee guud ahaanba su-aal dhammaanteedba uu kaba tegay iyo wax inuu qaato qaala xakiimun xakiim baa wuxuu yihi faqultu waxaan yihi yaa rasuul allahi waladii ilaah baan ku dhaartay bacadaka ku soo diray bilxaqi xaala tahay xaqku ku dheehane la arza-u ma nuqsaaminayo arza weye macnaa ma nuqsaaminayo axadan axadna bacdaka adiga dabadaa shay-an shay adduunya ah oon ka dhimayo ka nuqsaaminaya ma jirto ujeedadu cidna adiga dabadaa waxba kama qaadanayo weeye xataa ufaariq addunya ilaan adduunyada kaba tegayo oo adigu ilaan adduunyada kaba tegaya adiga dabadaa cid waxma weydiisanayo cidna balla wax kama qaadanayo isagu maaha su-aalun kuma ku aftoomina waa qaadashaba uu cid wax ka qaato xataa wixii uu xaqa u lahaayee uu dee dowladdii islaamka iyo fay iyo dee waxyaalihii xuquuqda guud ahaan u xaqaba uu kuba lahaaba noqoto sida uu yeelay markii dambe fa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu aha radia allahu canhu yadcuu mid u yeedho xakiiman xakiim ila alcadaai waa dee inay markii fay-ii iyo khanaa'imtii iyo waxyaalaha muslimiinta dee wixii khanaa'imtana arbacatu akhmaaskii la siinayey ay noqoto waxa weeye dadkii iyagu markaa dagaalka ku jiray qeybtii khumuskii baabay noqonaysaa waxay dadkaba helayeen iyo fay-ii iyaguna dadka muslimiintii iyagu ay xaqa kuba wada lahaayeen xoolihii markay weliba bateen khaasatan waqtigii cumar iyo ayaa abubakar waa u yeedhayey oo wuxuu ugu yeedhayay cadiyada iyo cadaha maaha wax dad uu weydiisanaya may ahayn waxaanu xaq u lahay inuu cid ka qaadanaya inay tan iyada qeyb baaba kuba lahaa waa waxaa dee dadka muslimiinta ee uu dee amiirkii mu'miniintu ama khaliifadii rasuulka ilaahay uu bixinayee ah xolaha dadkii ka wada dhexeeyey ayuu uguba yeedhayay fayaabaa waa diidaya an yaqbalahu minhu inuu kaba aqbalo uma ina cumara cumar radia allahu canhu oo isagu xoolo ay waqtigiisii bateen oo xataa kii reer miyigaah xoolihiisa raacan iyaba la gaadhsiiyey ayuu dacaahu waa u yeedhay liyucdiyahu si uu siiyo fa abaa waa diiday an yaqbala minhu shay-an inuu wax kaba aqbalo faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi inuu ishidukum dadkii muslimiinta buu la hadlayaa si aan loogu qaadan inuu qadiyey xakiimoo wixii uu xaqa u lahaa siaa dadkaa kale muslimiintiiba ay u lahaayeen uu ka qadiyo isagu si aan loogu qaadan inay isagaa diiday ayuu dadka u cadaynayo wuxuu yihi dadow waxaan idin markhaat gelinayaa yaa macshar almuslimiina calaa xakiimin xakiim markhaati iga noqda anii anigu acridu waxaan u bandhigayaa caleyhi korkiisa xaqahu xaqii uu ku lahaa min hada alfay fay anu wixii uu kuba lahaa ayaan u bandhigayaa fayabaa waa diidayaa an yaahudahu inuu qaatuu diidayaa taa markhaati ka noqda inaanigu u diidin isaguu iska diiday inuu qaato waxna wax maaha waa wuxuu isagu wax ku leeyahayba weeye waa wixii uu lahaaba wey falam yarza dee arrinkii uu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ku yidhi buu oofinaye ma nuqsaamin xakiimun xakiim axadan axad min annaasi dadka kaba mida bacda rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay dabadii xataa tuufiila uu dhinto bal dee isagu boqol buu dhaafay waqti dambe ayay dhimashadiisu ahayd oo jamaaco saxaabada kaba mida oo yidhaaheen lixdan sanadoodna jaahiliyadii bay noolaayeen lixdan sanadoodna fil islaam bay noolaayeen buu kaba mid yahay oo kolley isagii xasan ibnu thaabit iyo rag lahaa waa afariyo kontonkii hijiraday dhimashadii asahad waa khilaafadii mucaawiye ahaydba markaa cuhmaanna waqtigiisii iyo dee cali iyo waxma qaadan mucaawiyana kamuu qaadan ilaa uu dhintay haddana isagoo dee dadku kuwa ugu xoolo badana ayaabuu dhinto ilaahay wixiisiiba uu barakeeyeyba taasi saasun bal xadiidkan xadiisyadii hore ayuunbuu kan inoo laba mid yahay rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal waa kanoo maalkan ah ruuxa deebel maalan maalkii damac iyo baryo iyo ku helayaa inaanay taasi dharginahayne uu kasii qaadayo uun mamani iyo waxa weeyaan faqri unuu kaba sii qaadayo ayuu maalkan rasuulka ilaahay inooguba yeelay oo ah inuu la mid yahay un ruuxu wax cunayo wixii uu cunaba gaajo uun kasii qaadayo aan dhargahaynba bal maalan taas in arinka xadiidka iyada iyo kale inooguba sugan de waa umuuraha aan markii horeba soo sheegnay ta intan dambe inooguba sugan in ruuxu hadduu wax qaato bal su-aalaan bay uguba timi iyadoo dee sakhaawada nafsi ay jirto taas inaanay shareecadu u diidahayn wixiina ilaakeynaya waxaa laysu diidayaa wixii baryo lagu helayay ama lagu qaadanayay iyo wixii bal maalan baryaba yaanay jirina laakiin ruuxu marka horeba dee ruuxaa jecel inuu helo u indhotaagaya damcaya ishraaf nafsi taas inay iyaduna baraka la-aan keenayso xadiidka way nooguma sugantahay bal markaa baabkan haddaan axaadiidiisii kaba baxno guud ahaan arrintu ay ahayd uun taa uu tarjamaystee ah inuu ruuxu mas'aladii iyo su-aashii layskaba dhowro su-aashuna inay dullinimo ay tahay shareecadna ay u arkayso wax aada iyo aada uba xun oo ay kaba fadilayso camal aada u dhib badan oo aan waxa laga helayaaba wax yaroo kooban yahay shareecadu ay dee ka fadilayso in waxa weeyaan su-aashii dadka iyo baryadoodii bal taasi waa umuuraha inooguba sugan bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiid malaha habeen kalena aan soo qaaday oo abu daa-uud sunantiisa inoogu sugano waayo labada kitaab imaka zaka ayay ku wada dhex jiraan baabkan oo kalena dee halkaas uu kuba sugnaa waxaa xadiidka ka mid ah nin iyaduna reer madiine ahay oo rasuulka ilaahay uga yimi oo wax weydiistay markaasuu yihi miyaanad waxaysanoo wuxuu hi waxa ma haysto dee wuxuu weydiiyey waxau haysto wuxuu sheegtayba qacbi ay biyaha ku cabbaan maaha caana iyo waxaa ma helayaane waa dee weelkaa ay biyaha ku cabayaan taas iyo lixaaf ay ina gogladaan ina ay huwadaan isagiyo reerkiisu taas wax kalaba ma laha xataa mara hagaagsano uu huwada muu lahayn tan unbay ina lixaafkaa ka dhiganayeen waxa weeyaan gogol waxna taas rasuulka ilaahay baa ku yidhi iiken waa si uu bal camaliyan waxaan ugaba dheereeyo waa labadii markii uu labadii keenay ayuu rasuulka ilaahay yidhi yaa iibsanaya ninbaa deeta yidhi anaa dirham ku qaadanaya waa wax iyaguba liitoon qiimo saasa lahayn labadoodii isku darkoodii buu yidhi hal dirham baan siisanaya rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man yaziidu oo kollayna yaa kordhinayo nin kale yidhi laba dirham baan kuba qaadnay waxaa laga yaabaa de haddaan rasuulka ilaahay baa ka iibinayo ah haddaanu rasuulka ilaahay iibinaynoo banaanka uu geeyo inaan dirhamkaa loo dhaafeen loobaba dhaafeene dee rasuulka ilaahay baa iibinaya ayuu yihi markaasuu yihi laba dirham baan ku qaadnaya waana kolley xadiidka dee baab kaleo baycana way geeyaan culimmadu dee halkan isticfaafkana haba keeneen oy u geeyaan in beeculmusaayada beecay kaba cabiraan ujeedadu waa tan dee nahyi uu kuba yimi ruuxa muslimkii ruuxu wax baayacaya in laga dul baayaco ama ruuxu wax iibsaday in laga dul iibsado dee nahyi baa kuba yimi waana xaaraam dhib iyo ciida ayaa meesha iyo isnaac baa kaba imanaya halkan markaa way ka duwantaho hadduu ruux alaabtiisii iibinayo oo uu yidhaaho waa kaasi ninkii kolba dee u bato unuu kaba iibinayo yidhaha yaa iga iibsanayo nidhaaho anaa intaas isu yidhaha yaa ii kordhinaya haddii mid kale yidhaho anaa intaas haystay ma noqonayso beec cala albeec ama sowm cala sowm ma noqonayso beec almusaayada rasuulka ilahi ba markaa ninka la asiisto labadii buu yidhi midna reerkii raashin u sii midna faas ama gudin oo kale soo iibi ku soo siiso ii keen weliba iyada markaa intii markuu raashinkiisiiyuu dee faaskii uba keenay daabkii rasuulka ilahi baa gacantiisa ugu daabay oo daabkii uba geliyey intuu yihi orod xaabo soo guro oo shan iyo toban cishona yaan meelahan kaa arkin shan iyo toban cisho ujeedada masjidka iyo hareerihiisii halkanba yaanan kaa arkin ninkii waa tago shan iyo tobankii cisho isagoo intuu toban dirham helay wax kale ka iibsaday reerkii waxogaba iibiyey ayuuma markaasuu rasuulka ilaahi ku yidhi xadiidkan oo kale oo taasaa kaaga khayr badan iyadoo timaadid iyadoo su-aashu bar wejiga kaaga taalla ah taas aad timaadid taasaa kaaga khayr badan oo markaa shan iyo tobanka cishan bal hortoo dee isagoo ilaa toban dirham helay alaabtiisii oo dhami dirham baabay hayde toban dirham oo reerkii shaarashin u dhigo waxyaala ayuu yimi waa bal maalan waa taas ujeedadu waa mowqifka shareecada dee kolleyna taasi malaa inaga xaggeedna dee waa laga yaabaa imakaba taase dadka dee ka wada dheer malaa waxaa in badanba ahaa inaga culimadeenni iyo wadaadadeennii oo wataa dee isagoo ninkoo xoolihiisi buuxaan oo laga yaabaa inuu ariyo geelba leeyay haddana inuuse ka qaadanay ama siyaaro soo guranayay oo kaleo dee shareecadna wataa ay tahay waxaa kol haddaad haysata qadadaadii cashadaadii dee waxaa doondoontay iyo su-aashii maba taaloo kolley dee waa jaanib aad iyo aad dee marka la eego sifa ahaan dadkii ay ahayd inay dee ay ka muuqato taasi ay kaba dheeraayeen bal markaa baabkana kii hore ayuu isaguna inoogu xidhanya wuxu uhi imaamku baabu man acdaahu llahu shay-a min gayri masalati walaa ishraafi nafsi baabun haddaan iskaba gooyo baabka man acdaahu llahu ruuxii ilaahay siiyo horta qolooyinkiina sharax haysta markuu xadiidka koobaad ee uu sharxayay abu saciid oo kale falanadakhirahu cankum halkaa markuu qabanayo uu rasuulka ilaahay dee umuurahaan soo qaadayna uu wafiihi maa kaana calayhi ayaa waxaa kuba sugnayd wafiihi jawaasu su-aali lilxaajati wain kaana alwlaa aniga waxaa ii dhacday kayga tawkuhu oo halkii ta'da dabadeed wow halkaa markuu idiin qabanayo calaa kulli xaalin waa heli doontaane haddii ay ila mid tihiin oo ta iyo wow ay dhacday ee tawkahu kelimo luqada carbeed macno ku yeelanaysa maahe waa halkii ra-da ayuunbaa wow noqotee asalku waxa weeye wain kaana alwlaa tarkuhu tarku marka ciddii ay tarkuhu qoran tahay way fiican tahay aniga taasi nuskadayda weeye kolley iska khadaeedu iska badan imana baabu man acdaahu llahu shayan min gayri masalati walaa ishraafi nafsin man acdaahu llahu ruuxii ilaahay siiyo shay-an wax siiyo min gayri masalatin baryola-aan walaa ishraafi nafsin ishraafna wataan soo fasirno waa damac la-aan iyo isagoo taas ayd saa axmed iyo ay kuba fasireen leh hebel baa waxaan kuu soo diri iyo hebel waxaan ku siin iyo waxyaalahaas iyo taa naftiisa uguma sheekayn taasi aanay jirin wuxunbaaba ilaahay u keenay manta waa kolley ama man acdaahu lahu waa dee ama manti waa tii shardiyada ahayd jawaabtiina sheekhu muu dhigan siyaaqa ina tusaya xadiidka inoo soo socdana way nooguba sugantee macnuu markaa maxay noqon falyaqbal ha aqbalo oo ruuxii hadday uguma yimaadaan wax isagoo xataa dad ka baahan ay jiraan su-aal la-aan wax loo keenay ishraaf la-aan wuxuu uguma yimi iyada taas inuu qaataa way u bannaan tahay ha aqbalo xadiidkuna wuu inoo iman doonaaye waa tarjamadii oo macnaha jawaabtii shardiga ayaa xadfan macnuhuna kaasuu noqonaya ha aqbalo xadiidka dee inay taasi nooguma sugantahy wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili waalmaxruum waa aayad qur-aana tarjamadii bay iyadu kaba mid tahay oo ilaahay wuxuu uhi wa fii amwaalihim waa dadka mutaqiinta ee ilaahay subxaanah wa tacaala bal dee inay aakhiro jannaad iyo dee cuyuun ay kuba sugan yihiin ilaahay sheegay dee inay ahaayeen dad muxsiniin ahoo habeenkii in yar kaba seexda waa sifaad bay lahaayeen kuwaa dee maqaamkaa saree janno ilaahay subxaanah wa tacaala dee waxa weeyaan ugu ballanqaadee gelaya marka waxaa kuba sugnaa wa fii amwaalihim waa dadkaas wanaagga samaynaya ee jannooyinka ku sugan ee ahlu jannaha ah waxaa xoolahooda kuba sugnaa xaqun xaq lisaa'ili kii saa'ilkaha ayaa xaq uguba sugnaa waa kii qaryootamayey wax weydiisanayey dee su-aashiina waxa weeye walow ruuxii saa'ilkaa la leeyahy intaad ka maarmi karta ka maaran kolkol baanu ruuxii kasabkana karahaynba baahidii kalena ay jirtaa oo dee xaajadiisaas welibana ruux inay taa aan idhi su-aashu cinda shaaficiya qowlkooda asaxa su-aashu xaaraan bay kaba tahay waa alqaadir cala alkasb waa kii kasbi karaye halkan kuba xooga xoogsi kaba dhigtay isagoo kasb karaya ruuxiiba waxaa dhici karta isagoo kasbi karaya oo doondoonay doondoonay inuu waayoba wixiiba kasba uu waayo inaanu awooddaaba lahayn uu kuba kasbado waxyaalahaasa imaanayso su-aashii dee si guud inay mamnuuc ma aha ee ruuxii saa'ilkaabaa leeyahy intii aad kaba maari karto dullinimadaa ku sugan daraaddeed ugaba tag haddaba dadka iyagu markaa dadkaas mutaqiinta ahaa waxaa ku sugan maalkooda xaqun lisaa'ili kii saa'ilka ahaa iyo walmaxruumi bal halkan kolley dhowr qowl baa tafsiir jiree kuway intooda badani kuba fasireenba ay markaa aimada qaarkoodna ay raajax yeeleen dee bacdo salafna ama akthar min waaxidna tafsiirkoodu ahaa almaxruum maanta waa almutacafif waa kii isdhowrayay baryada iskaba dhowrayay oo kan saa'ilkaah dee weliba ka kaga sii xaq leh in wax la siiyo oo bal waxa taas sida xadiidna aynu kusoo marray inoona dambaysa waa kaa mutacafifkee aan cid wax weydiisanahayn kan saa'ilka waxaa dhici karta inuu maanta kasabkiisii soo helo quudkiisii waxa uu cuntadiisii uu soo helo laakiin kaa isagu mutacafifkeen cid wax weydiisanahayne dadka badankoodna xaalkiisa aanay ogeyniba waa ka ay tahay sadaqaadka kusii xaq leh in la sadaqaystee maalkooda ay qeyb ay kaba siiyaan haddaba markaas waa kaa mutacafifkaa almaxruum ka isagu laga manciyey kasab iyo waxyaalahaasn kasab awood u lahaynee bal maalan qudro lahayn bal adigu tafsiirkaa ugu daahirsan baan ku daysanaynaa dee makana waa aayadda wafii amwaalim xaqu lisaa'il walmaxruum xagga marka la eego xadiidka baabka aayadani inay manac dawlahu shay min keyri masalatin walaa sharaf nafsi buu baabkuba baabaysnaaye xagga marka la eego aayadani ay baabka uga munaasib noqonaysaana waxa weeye waxaa aayadda inooguba sugan ruuxaa saa'ilka ah iyo ka aan saa'ilka ahayn bee mutacafifkaa ciddii wax siinaysay ee maalkooda wax ka mida siinaysay ammaantood baa kuba sugan dee bal markaa kol haddii kaa isagoo wax bixinaya uu noqday kaa mamduuxae bal jannooyinkii kuba helaya uu noqday cadiyadiisaasi mid la qaatay noqonaysaa kii qaatayna ruux dee lagu canaanto halkan haddaanu isagu ahayn kaa qaadirka ee kasab karaya waxyaalaha aanu ahayna mid lagu canaanto ma noqonayso waa jaanibka dalaalada ay baabkan dee uga munaasib tahay aayaddu xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaanaa laythu can yunusa can الzuhriyi can saalimin ana cabdاllahi bna cumara radia allahu canhuma qaala samictu cumara yaquulu xadiidka laba saxaabi baa inoogu sugan waa laba saxaabiyo isdhalay siaa laba taabiciba ay inoogu wada sugan yihiin bal xadiidka waa soo celcelin doonaa meelo dambe sanad labaad buu u keeni doonaa muslimna isagu labada sanadba uu israaciyo iyadoo bal matalan ibnu shihaab uu ka warinayay halkan uu saalim kaba wariyey saaib ibnu yaziid saaib ibnu yaziidna xuwaydib ibnu cabdilcusa xuwaydib ibnu cabdilcusana cabdullaahi ibnu sacdiin la yidhaaho kaasna oo cumar khilaafadiisii dee cumar buu u yimi oo markaasoo xadiidkani qiso uu ku sugan yahay buu sheegay oo markaa weliba saa'ib iyo cabdullaahi ibnu sacdi iyo xuwayd ibnu cabdilcuza waaba saxaabo iyaguna cumarna uu ku biirayaayo waa sanad markaa marka la eega dariiqaa labaad halkan maha dariiqa ku hayno waa dariiq dambeeya muslimna isagu meel buu kusoo wada arooriyaaye uu afar saxaabi oo isku xigoo kala wada warinaya dee sanadkuna uu dheeraanaya laakiin afar saxaabi oo nasaq ku wada sugan xidhiidhsan kala wada warinaya xadiidku kuba sugayoo saxiixana dhacay waa xadiidkeennan laakiin dariiqeennan maaha waa dariiq ibnu shihaab leeyahayo halkan uu saalim kaba wariyo saa ibnu yaziid ibnu ukhti namir uu kaba warinayo qolooyinkaa kalena ay kaba dambeeyaan ee saxaabada ah wuxuu yihi haddaba cumar baan maqlay yaquulu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yucdiinii mid isiyaal cadaa waxbuu cadayu isiinayay fa aqulu waxaan odhanayay bal riwaayaadka qaarkood arrintani mabay ahayn waxuu rasuulka ilaahay xaggiisa u kaga bilaabae howl buu soo qabtoo camaalaaba ahd waa wixii dee ujradii ama cumaaladii uu qaadanayay baabay ahaanayse yucdiinii waa isiinaya alcadaa fa aqulu waxaan odhanayay acdihii sii cadahan man shaksi huwa isagoo afqaru baahi badan oo ilayhi afqaru ilayhi waa ilaa hada alcadaai minii aniga iga baahi badan ruux iga baahan si rasuulka ilaahayo anugu waaban ka maarmaya taasaan ku odhanayay fa qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi khudhu qaado markaasuu daabitkan guudna uba sheegay dee baabkana walow uu baabku ka acamsan yahay tarjamadu tan laakiin wax faariqaan uma dhaxayne xadiidkani kuma sugaya waayo xadiidkani wax gaaru ku tacalluqsanaya idaa jaa-aka hadduu kuu yimaado min hada almaali maalkan shay-un waxay kaaga yimaadaan walxal anta adigu kayru mushrifin mid u indhataagaya oo damcaya aanad ahayn walaa saa-ilin mid weydiisayna aanad ahayn fakhudhu qaado waa halkan jawaabu shardigii aan ka qaadanayneen halkaa hore nidhi falyaqbaluu taa tarjamada inooguma sugnayd wamaa laa ay wixii aan taa kuugu iman oo ama su-aal buu kuugu yimi ama ishraaf nafsi buu kuugu yimi falaa tutbicu nafsaka naftaada ha raacin ayaa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh naftaada haba raacin bal xadiidku walow imaka sadaqaadkii guud ahaan imaka lala baxayay aanu ahayn ee ay tahay amwaashii uu imaamku qaybinayay xoolihii uu qaybinayay waxyaalaha imaamku qaybiyana kolkol dee wixii lagu mudanaya maaha ruuxani inuu faqiir yuu baahan yahaye waaba dee xuquuqda guud ee la wada lahaa baabay ahayde laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walow ay taa tahay haddana dee wixii marka cadiyo ahaan iyo bixin iyo qaadasho iyo taa laba eego waa macnahan uu tarjamadana u dhigtay bal maalan waasaca ayaa inoogaba soo baxay oo xadiidka loo daliishaday bal marka waxa weeyaanuun imaka horta amarkan uu rasuulkii ilaahay yihi fakhudhu waxay isku waafaqsan yihiin culimmadu inuu linadbi yahay maaha amar la yidhaha halkan wujuub baa laga faa'iidaysanayaa xoolo sidaasi ruux ay u yimaadaan inuu qaataa waajib bay ku noqonaysaa taa culimmadu waxay isku ku ijmaaceen amarkani inuu linadbi yahay bal matalan taasba weeye markaasna maxay noqonaysaa haddii labadaa shardi la helo waa labada shardiya xadiidka inooguma sugan ha nadbigaasaa imanayso ruuxi xataa wixii hadduu waxaysto baahi waxaan uu qabaa aanay jirin wixii sidaa ugu yimi inuu qaato way uba bannaan tahay bal taas haddii dee labadii shardi la waayana bal matalan markaas waa kan dee wixii ruuxa waa arrinkaa horeynu soo marnay ee demiga ay sa aynu soo marnay ayay imanaysaaba wey xagga marka la eegooyin kolley sheekhu halkan aimadna way soo qaadaanoo waa masaladii iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan ee bal masaladii haddaan dembigeedii guud ahaan soo aragnay qaadashada cid wax ku siisay lagaba qaadanayo ayaa haddana axwaal iskaba yeelanaysa ee bal matalan dadkii zuhaada ama wariciinta ahaa bal kolley duruq ay mareenna waabay jirtaa aimadana aqwaashoodu waabay timaadaayo dee dadkii kolkol waxaaba dhici karta ninkani madax hadduu yahay nin aan u aaba yeelayn xoolahan meelihii lagaba keenay oo meelihii ay ku habboonayd mid ka soo qaadaya haddana masaarifteedii dhigaya inaanu ahayn baaba dhici karto ka ay jaarka kaba cabireen siuu isagu doonay hawadiisa maalkii u maamulayo kolkol dee waxaanuu bixinayaa waxuu saa inuu bixiyaba ay ahaad saa inuu bixiyo aanay banaanaynba inay noqonayso taasi waa mid dadka kale wax laga helayo su-aalaan ay kaagaba imanayso iyagina way isku dhex jiraanoo nin maalkiisi dee xalaal aan shubha ku sugnayn uu yahay ku isagu xaaraami ay kuba jirto mid ay xaaraamtu badan tahay ama dee xalaashii ay badan tahay waxyaalo saasa umuuro saasa ay isku wada dhex jirto kolleyna waa masale si guud ay aimadu gaba hadlaane xagga marka la eego dee haddaan guud ahaan eegno qaaditaankaas haddii ruuxu bal tii caamkayd aan eegno suldaanka aan dhaafnaba aimada qaar dee iyagu waxaan kolley qeyb buu ku leeyahay xaq buu ku leeyahay iskaba qaadan jiray way jireen kuwo waracooda waxyaale ugaba tegi jirayna way jireen oo dee taasi markii raggii dee ama waracooda uu badnaayo zuhaadee cadiyadii marka guud ahaan laba eego dee ruuxan uu ogyahay maalkiisu inuu xalaal yahay su-aashiisna may ahayn iyo ishraafkii dee cadiyadiisa in la celiya ma habboona weeye waana amarkaa nadbigaan sooba sheegnay ruuxa la ogyahay maalkiisanba inuu xaaraam yahay waa xaaraam uu yahay cadiyadiisani xaaraam bay noqonaysaa oo in la qaataa marka haddii waxaan la ogyahay inuu xaaraam yahay ruuxii bal wixiisi ay iskuba dhex jireena shaki jiray haddii dee kolkol waa taasoo san dee kitaabkii faraaid albahiyaaba qolooyinka casharka subaxdii aan kuba marnay haddii xaaraamtu ay badan tahay oo kale waa mid iyadana dee inuu iska daayo ayaa mudan arrin kalea jirto xaaraamtii maba badnaa laakiin waxaa la ogyahay qeybtii xaaraamta xaaraam iyo xalaal xorihiisi way isugu jiraan waxaan inu qeybtii xaaraamta ay ahayd waa la ogyahay waaba bal maalan nin dee shaqadii kasabkiisu xalaalna waa leeyahay xaaraamna waa leeyahay kasoo qaad isagoo khamro iibinaya waxyaalo badan oo kaleo xalaalana iibinaya khamradu taqaalibkaa maaha wixii meel bay wada gelayaan waa waxyaalaha shubhada ay kuba sugantahe dee dadkii warciinta ay kaba tegi jireen tanna ay leeyihiin haddii ay cayntii xaaraamta inay tahay qaybtii xaaraamta in lagaba soo qaaday qaadashadii xaaraam bay noqon dee la tacaamulkiisuna qaybtaa xaaraam buu noqonaya haddii aanay taasi jirin dee waa taa ay shubhadee dacmaa yaribuk ilaa maa yaribuk bal matalan taas ixtiyaadku uu yahay haddii laakiin asalkii maxaa ma jawaas ba mise jaa-is maaha kol haddaan la ogeyn cayntii xaaraamta inay tahay xaaraamtuna aanay waxaan ka qaalibka aanay ahayn oo kale asalkii ibaaxadii waa jirtaa qaadashadii ee laakiin waracii ayaa meesha ah dacmaa yaribuk ilaa maa laa yaribuk baa imanayo bal waa tafsiilka ay bal matalan meelahaas ay geliyaan aimada iyagu ruqsaysay waxyaalaha shubhadu ay kuba sugan tahay ama xoolaha xaaraam iyo xalaal isugu jira ama dee taa madaxda haba noqote ama tan kale haba noqote in la qaato haddii dee ani su-aalaan iyo ashraaflaan uguba iman kolley xujadooda waxaa kaba mid ah ilaahay wuxuu yihi samaacuuna lilkadiba akaaluuna lisuxdi yahuud buu yidhiba waa kuwa had iyo goor cunaya shaygii xaaraamtaa suxoday rishwaa lagu fasir dambe xoolahoodii khamre ay iibiyaan iyo khansiirkii iyo rishwadii iyo wixii ay ku wada jiraan haddana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin yahuudiya ayuu weliba fii aakhiri xayaatihi diriciisii kaba rahmay wixii uu haye buu ka qaatay diriciisiibuu kaba haramay waa tacaamul laba tacaamulay bal matalan taas oo kale waxaa kaloo deed kaba sii awdaxsan jizyada iyagii lagaba qaadaya iyadoo inta badan xoolahoodii khansiir iyo khamro iyo mucaamalaad faasida ay tahay jizyadii waa lagaba qaadaya oo kale oo waana tan dee beydkii maalka ee muslimiinta sooba gelaysa bal qolooyin kale jaanibkaas dee ahl alwarac waa baabkood ee jawaaska iyagu kuba tegaya bal waxa weeye waxay noqonaysaa in xujadoodu taasba weeyaane laakiin bal masalada kolley suuraynteedu taas weeye meelaha naaimadu ay kagaba hadlaan baabu man sa'ala nnaasa takauran baabu dami man sa'ala wuxuu u baabaysan yahayba damigii iyo ceebayntii iyo bal cuquubadii iyo waciidkii kuba yimi man sa'ala nnaasa ruuxa dadka wax weydiisee barya takauran badsasho uu wax badsanayo macnaa baahi uu baahan yahay oo waxaan uu baahan yahay maahe waxaanuu halkanuu isleeyahay kasaba kabaday halkan wax ka dhigo halkan xoolo ka badso ruuxa taas su-aashiisu ay noqoto bal taa ciqaabta uu mudan doono iyo dembigiisibuu baabkiisi yahay xadaanaa yaxya bnu bukayrin kolley yaxya bnu bukayrin de waa kan caawano inagu soo noqnoqonaya waxa weeye se dee yaxya bnu cabdillahi bnu bukayrin la yidhaho aan hore usoo ogaane xadaanaa laythu can cubaydillahi bni abi jacfarin qaala samictu xamsata bna cabdillahi bni cumara qaala samictu cabdallahi bni cumara radia allahu canhu qaala kolley xamsa bni cabdillaahi waa saalim oo aynu imika xadiidkii ka horreeyey inoogu sugnaa shaqiiqiisii ama iska abiyi hooye ahayna cabdillahi bni cumar waana taabici dabaqadiisa saddexda horena hore inuu soo wada marre waa reer wada masar qolooyinka sanadka xamse wixii ka horeeya wuxuu yihi cabdillaahi bni cumar qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam maa yazaalu rajulu ninkuu kama suulayo yas-alu naasa dadka inuu waxweydiisto xataa yaatiya oo macnaa dadka inuu waxweydiisto caadadiisaa taasa inuu baryoto ma halkan uu kasab ka dayaya maha ruux gaaja ay kuma kalifayso oo markuu wixii dee balbaahidiisii ay awdanto fara ka qaadaya ee waa ruuxa halkan doonaya un inu xoolo kaba dhaqdo halkan wax kaba helo xataa yaatiya ilaa uu yimaado yowma alqiyaamati laysa xaal aanu ahanin fii wejhi wejigiisa muscatu laxmin in hiliba iyadoo wax hiliba aanay kuba sugnayn oo macnaa ruuxeeg dadka wejigiisuu la hortegayay wejigiisa isagaa diirayay waa kan ciqaabti maxay noqotay de inama aljazaau min jinsi lcamalba weeyaane wejigaa uu dadka la hortegaya isagoo su-aashiisuna ay tahay takathurba ay tahay uu adduunyo kollay dullinimadaa badan uu kasbaday ayaa maalinta qiyaamana isagoo wax hiliba aan lahayn oo lafcada la keenaya calaamadiisa iyo wixii uu laba iman jiray ay taasi calaamo ay u tahay layse muscana waa qadca in hilibaba aan lahayn wejiguu laftaa engegan yahayba waqaala waxaanu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intani waa xadiid inoo dambeeya isagoo dheer inoo dambeeya ee laakiin bal waxaa halkan uu keenay marka dambe aan yar eegi doonaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay ina shamsa cadceedu tadmi way soo dhowaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xataa yabluqa ilaa uu gaadho alcaraqu dhididku nisfal uduni dhegta waa dadka qaarkood maaha dadkao dhan dad aan dhididkaasba ogeyn oo dee kuwa aynu soo marnay sabcatun yudiluhum allahu fii dili alcarshi way jiraan kuwan iyagu cadceedda laguma soo dhoweynayo kuwa aan dhididkooda kuraamaha soo dhaafayna way jiraan oo nin kasta waa camalkiisi intuu ahaaye ilaa uu gaadho waxa weeyaan dhegta bartankoodi iyo dee afkoodi iyo uu xakameeyaba sida xadiidka kuma yimi fa baynamaa hum kadalika iyadoo dadku ay xaaladaa ku jiraan iyo dhibta adag istikaahu waxay ka gargaar dalbayaan oo dee taas biaadama nebi aadam weydiisanayaan inuu shafaaco qaado uma bimuusa haddana nebi muuse kolle xadiidku halkan aada buu u kooban yahay ikhtisaar weyne waa ku sugan yahay dee xadiidkii shafaacad ee dheeraa weeye waxyaalo kalena ay kulansadeen dee kitaabkana qeybihiisa dambe kitaabriqaaq buu kuba iman doonaa waxaana halkaa kuba iman doonaa dee aadam iyo muuse ama labada nebi inay cid kale u dhexaysay ambiyo kale oo aadam dabadii nuuxay u tageen oo ibraahim u tageenoo maaha inaysan isugu xigeenba uma bimuxamedin muuse iyo muxamedna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ajmaciinba isagana ciisa uba dhexeeyey ee xadiidka ikhtisaar baa kuba sugan ee qaradkiisana waan sheegi doonaa wuxuu intan usoo qaatay bal intan baa waxay wasaad cabdullaahi hortaan iska dhameeya cabdullaahi wuxuu ziyaadiyey xadaana laythu xadaanii ibnu abi jacfarin fayashfacu liyuqdaa bayna alkhalqi intani waa mucallaq iyo inta ka dambaysaaba cabdullaahigana kollay horena waan waxbaan uga soo yar aragnay marar kalena waa inoo dambeeyaa axaadiid kala duwan oo mucallaqaad ah oo weliba layth un uu kaba warinayo oo aan yarayn baaba jirta wax mawsuula malaa meel inoo dambaysan weli aan dhoweyn ayaa mawsuul jirta kitaabka kuba sugan oo dee uu la kulmay sheekhu masar buu kula kulmay waxna uu kaba maqlay meel uu sanadku xidhiidhsan yahay meel way jirtaa kitaabkao rijaashiisa waa ka mid noqonaya laakiin waa axaadiida mucallaqaadka ayaa badan cabdullaahi ibnu saalix baa laba yidhaahaa abu saalixna kunyadiisa weeye ee bal matalan taas waana kaatibkii layth horeaynu soo maray layth ayuu kaatibkiisii yahay isagoo mucallaqaad horeynu soo maray wuxuu isagu ziyaadiyey oo macnuu waa maxay xadiidkan yaxya ibnu bukayr ayaa layth kaba wariyey oo waa taa aynu soo aragnay sidaa uu nimanka ee wuxuu isagu ziyaadiyey isaguna layth buu kaba warinayaaye xadaanii ibnu abi jacfar ibn abi jacfarku waa cubaydillahi ibn abi jacfarkii markii hore inooguma sugnaa halkaa hore can baa taale imikana xadaanii baaba taallo samaac baa halkan inoo yaala laytau isagii kaba maqlay wuxuu ziyaadiyey fa yashfacu rasuulka ilaahay baa markay ugu dambayn isaga dee nebi kastaba ama rusushaa loo tegaya oy mid kasta uu iska yidhaaha may ee anugu maanta ma shafaaco qaadi karayo nafsii nafsii nafsiina uu yidhaaho bal matalan ee ugu dambayn nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uba yimaadaan isagaana shafaacadaa leh waa shafaacat alcudma cid kale lama laha ayuu fa yashfacu shafaaco qaadaya liyuqdaa bayna alkhalqi khalqiga weli lama xisaabin cadcediina waa lagu soo dhoweeyey waa cadceddaa iyadoo aada inooga durugsanoo dee malaayiin mayl inoo jirta haddana ila gubaysa ayaa lagu soo dhoweynaya madaxyadoodii qadra miilin la keenaya wax ka qarinayaana maba jirto waanay taagan yihiin iyaguna marka dhibtaas ayaa deeta rasuulka ilaahay waa si loo xisaabo horta oo dadka labadii daaroodun ay u kala dareeraan ayuu rasuulka ilaahay shafaacadan iyo ergadan mugelayaayo fa yamshi waa soconaya xataa yaahuda bixalqati lbaabi ilaa u albaabka wuxuu kuba fasiray shaarixu waana sidaa saaxibu cumdati lqaarina uu yidhaah waa baab iljanna dee waana ugu dambayn isagaa ah awalu man ystaftix awalu man yuftax albaabka jannada looba furay isaga u horeeye ilaa uu qaado xalqadii albaabkaas amase waaba qurbibay ka maja ay cibaaro ka tahay fa yowmaidin maalintaas buu yabcahu llahu ilaahay soo ayuu joojinayaa rasuulka ilaahay maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo oo yaxmaduhu ay ku xamdiyayaan ay mahadinayaan ahluljamci jamciga kolley jamcigana waxaa looga jeeda ahlulmaxshar waa meesha laga soo saaray dadkii la isugu wada keenay kuwa hore iyo kuwa dambaba ay kuwa wada mahadiyaan kolley waxaana sharaxayga dhacday anigoo nuskhadayda markuwa almuraadu biahliljamci ahlulxashri kolley sabaabkuna waa sida cumdatulqaariya ahlulmaxshari waa meeshan la isugu soo saaray dadkee ahluljamci kulluhum dhammaantood ay ku wada xamdiyaan oo casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuuda waaba taasoo waa ashafaacat alcudma markaa dabadeed baa dadkii la xisaabaya umuurahoodiina laba dhammaynaya ciddii naar tegaysayna naar ay gelaysaa kuwii dee janno gelayeyna ay janno ay xaggeed qabanayaan xadiidka waataan leenahay waa shafaacat alcudma xadiidkuna aad buu u dheeryahay waana xadiid kitaabka kuba dambeeya isagoo mawsuulana inooguba iman doona ama inoo dambeeya dee halkana markaan sanadkii hore raacino mawsuul buu kuba yahay halkan waxay leeyihiin aimadu soo qaadkan uu intan soo qaatay shafaacat alcudma uu soo qaatay waxa macnaheedu uu yahay ay tahay cadcaddii waa la soo dhoweynayaa dadkii baa lagu soo dhoweynayaa waxaana inoogu sugnayd kaa saa'ilka ah ee dadka u baryayay inuu wax ku urursado ama xoola uu kuba badsado in lasoo xaashirinayo iyadoon wejigiisu laf lahayn markaa ruuxii dee isaga cadcaddiina laguma soo dhoweeyey wejigiisna wax hiliboo ka celiya aanay jirin dhibtii baa kusii badnaanaysa weeye oo halkaasoo dee ina wejigiisi waa laftaa engegan hilibkii waa laga diiray markaa isagii la mid maaha kaa isagu wejigiisu hilibkii leeyahay ee uuba dhan yahay ee cadcaddiina laguma soo dhoweeyo markaa waxaa ugu sugan halkan ciqaab ziyaado ah iyo ziyaadata iida ama ziyaadata ta'ad ayaa isagii uguma suganoo jaanikan buu intan uga soo arooriyayoo waa san dee labada xadiidiisuu kan xidhmayaane laakiin maqsuudkii baabku waa xadiidka hore weeye وqال mclى xadaثna وhyb عan النcman بn rashidi عan cabdالlah بn mslm أkhi الزhriy عan xmزة samca بn cmr radي الlah عanهma عan النabiyi slى الlah عlيه وsلم fi اlmaslة waa in kaloo mucalaqa walow mucala bnu asadee rijaashii kitaabka iyo sheekhadiisii uu kaba mid yahay laakiin halkan waa mucalaq wahaybna waa wahaybkii marka dhoweyd aan soo arkayno wahayb ibnu khaalide nucmaan ibnu raashid iyo cabdullahi ibnu muslim horta labada nee dambe nucmaan ibnu raashidna waa nin dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa kaba mida bukhaari waa tacliiqun muslimna iyo asxaabu sunan arbacna waxa way kaba wariyaan waana dadkaasi qaar saxaabana soo gaadhay laakiin aan arag ama cabdullaahi ibnu muslim oo uu yihi zuhri imaamkii zuhri walaalkii weeye waa nin isaguna hiqo oo taabiciintii dhexe kaba mida oo ka horreeyey zuhri uu ka hor dhintay bukhaari isna waa tacliiqun waana hiqaan leenahay laakiin muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa wax ka wariya marka macnuuna waa maxay xadiidka hore waxaan ku soo aragnay cabdullaahi ibni cumar waa kaas san imakayn samica bnu cumar radia allahu canhuma can nabiyi sala allah alay slam fi lmasalato cabdullaahi ibnu saalix ziyaadadiisa iyo umuuraha aynu soo maray kumay sugnayn riwaayadan cabdullaahi ibnu muslim xamse uu kaba wariye waa inta su-aasha oo ah ruuxu hadduu dee su-aal takahuru laba yimaadeen maalinta qiyaamaha isagoo wejigiisu diiraya lasoo saarayo intaas bay riwaayadiisu ku ekayde intan kale iyada kumay sugnayn waana mucalaq baa nidhi bal xadiidka iyada tay nooguma sugan waxa weeye in ruuxii su-aal badsaday waxaan uu la yimina ay tahay maaha daruuradee ka tegi weyda oon wax kalena u hayn si kalena uu kariba waaye isagoo dee waxa ujeedadiisu ay tahay inuu badsado uu halkan maal kuba badsado dee waciidkan iyo aad iyo aad u adag ayaa xadiidka iyada inooguma sugan waana taa iyadu baabkahayd walow aimadu ay leeyihin xadiidka iyo tarjamadu way yar kala duwan yihiinoo man sa'ala naasa takauran tarjamadu dhigtay taas bayd ruuxa dee badsasho dadka aad wax badsanayo uu baryaya xadiidkuna waxay ahayduun bal ruuxii su-aasha dayn waaye waa karatu su-aalun maaha dee takaur iyo waxyaalo siaasa mahayne laakiin dee wuxuu ugu qaydayaa un waa axaadiidtii kale iyadna baabka kuba timi taas baa uuuba qaydaya oo kuwan kaleo iyadna kala dunaaya takaurka uu kuba yimi ee iyaguna macnahan lahaa buu sheekhu uguba qayde xadiidku marka la eego waa su-aal badan ruuxii su-aashiisu ay badnaatay su-aasha deyn waayey ciqaabtaasu mudanaya isaguna haddii dee su-aashii ay badan tahay waxaana daruuro haysata ay tahay wuxuu kasban karayaa jirin wax kaloo uu waayey aanay jirin dee taa su-aashu mubaax bay u noqonaysaa oo markaa halkaa saasuu ugu qayday takauran tan uguma qaydo waa ruuxa dee arrintiisu ay ahayd halkan aad wax ka heshin ama aad kaba kasbatid baabu qowli nabiyi qowlillaahi tacaala laa yasal waa baab yar dheer kolley qaybna casharku daacahum baan bilownah iska joogo allah subxaana wa tacaala aclaa waclam